maalintaa ijaazada iyagu kuba sugan bisaqri xuduudda meesha xuduudda ah kuba sugan oo lafdiga alculamaa haddii la yidhaha lafdi caam uu ahaaye laakiin wasfi soo yar macnihii in ku soo ururinaya oo qayb culimadii ka mida ku khaas yeelaya ayaa laba socoto cibaaradan ah waa kuwa maalintaa ijaazada ay soo fushay xuduudda joogay ama dee ribaadba uga joogay fa innahu ka isagu bal waxa weeye dee isticmaalka noocasana laba isticmaalo ee waqtiga xaasirka ah ee khaas si khaas yeelaya lafdigii markii hore cumuumka uu kuba sugnaa taa ijaazadii bal markaa ay kuba timaado aqrabu mid u dhow weeye ila ljawaazi jawaaz oo kii caamka ahaa ee mudlaq ahaa xaggii jawaaska waa uga dhow yahay waa cibaarada ibnu salaax taas qoltu waxaan idhi waa ciraaqi baa leh ciyaadun imaamka ciyaad la yidhaahaa qaala wuxuu yidhi laftu ma ihi axsibu mid u malaynaya fii da waa fii hada nawci nawcan dee bal markaa wasfiga xaasirka ee koobaya uu laba socdo xagga marka la eego sixadiisa iyo jawaaskiisa ikhtilaafan iskhilaaf laysku khilaafsan yahay baynahum iyaga dhexdooda in khilaafo ku jiro u malayn maayo niman dadkii iyo duulkii xaggood yaraa iyagu qabay oo ictiqaadinaya ijaaza ijaazatan ijaazada khaaska ah sixadeeda dadkii qabay dee noocani waxay ku diidaan ma jirto inay kuwaa isku khilaafayaan noocan sixadiisa u malayn maayo buuhi sababtuna waa likownihi waa ciddan loo ijaazaynayo ama kan dee isaga loo ijaazeeyey aanshihiisa uu yahay munxasiran mid koobmaya oo aan dee cumuumkii badnaa aanu jirin waa tan la soo qayday meel keliya ciddii ku sugnayd ama magaalo keliya ama ashkaas baa lagu soo koobay marka waxa weeye kani waa kaa munxasirkoo saasaa dee aan u malaynaya inaanu khilaafto halkan dhac ahayn oo cidda iyadu aan dare ijaazaba aan qabin iyada u khilaafuu ka iman cidda le ijaazadu waa dee ijaazada khaaskaa qaba inay saxiix tahay dariiq taxamullo tahay noocani waa nooc munxasir oo dee iskuma khilaafayaan buu leeya sian filayo waxaan ka in noocii horeynu soo marnay weeyaan oo marka cidda wax loo ijaazaynayaa uu meeshii cumuum jiro eenu markaa cid mucayana oo khaasoo loo ijaazeeyey aanu ahayn kakaa waxaan sooba aragnay hadduu yidhaha ajastu lilmuslimiin ama imaka uu suuradan oo kale ajastu lilculamaa'i yidhaah dee dadba tirin karaya ma aha ijaazadii markaa waxa weeyaan iyaga naftooda dee ruuxasan yidhi intaa markaa uu ijaazada sheegay iyo dabadeedba dadkii yimi ee culimada noqday intina cibaaradani way wada shamlinaysaayoo marka waa ti aynu soo maray dee a'imada qaarkood inay inkireenba sade ibnu salaax oo kale kolkoodna sia khadiib iyo ibnu mandahu inooga soo noqliya abulcalaa ilhamadani inay balkaas sixadeeda kuba tegeen abudayib adabarina waan soo aragnay wixii uu bal ku qaydo ah dadkii markaa joogay wasfigu caam haba ahaadee laakiin cinda alijaaza kuwii markaa joogay inay dee wax ku warin karaan oo ay halkaas laakiin kii dabadi yimi inaanu kuba warin karin intaasaynu casharkii shalay ku soo marray halkana wuxuu sheegayaa lafdigii caamkaa waa jiraa ee waxa la raaciyey wasfi soo koobaya oo dee markaa bal ciddii lafdigan caamkii uu shamlinayey ama uu ku dhacayay in kusoo khaas yeelaya oo kusoo koobaya ayay ijaazadii noqotay taas bay tahay waa noocii uun laakiin waa qaybihiisii qayb kaba mida waa iyadoo cumuumkiisii la khaas yeelo oo cid lagu khaas yeelo maxaa xukumkuun uu noqonayaa taas buuri iskaa wuxa uu isagu kaba cabiray taas mithaal buu ina siiyo horta lafdigan kalculamaa'i de waa inoo yaalaaba ee laakiin wasansaa kuma hagaagayo oo kuma toosayo hansadoo la sugo sharaxdii kitaabkuna waxay dee taas way sheegaanbo ah inuu kelimadani halkan marka nadmiga ay tahay aliftan ama hamsadii ay dhacayso dee uu noqonayo uun lafdi maqsuura oo kale uu noqonayo ama la qasriyo mamduud aanu ahayn walow asalku uu yahay mamduudkaas oo xagga wasanku si uu tooso laf hamsada lama aqriayo kitaabkana dee kollay nadmiga kuma sugna lafdigu waxa weeye kalculamaa yowmaidin bilfaqri taasba weeye xagga marka la eego xasri ya-da la socota iyo bifaqri ya-da laba socotaana maha yo caadiya ee xarakadii kasradu lahayd oo in yar la jiiday ama ishbaac kasradiya ayuunbay kaba timi ee wax kale maaha bal kutubta kale shuraaxda ana ya-du may dhicino nusqooyinka kitaabkee matniga ah ayaa barhkoodna ya-dani oo waa xarako ishbaacun wax kale maaha jiidid xarakadii la yar jiidun baaba dee sani kaba soo yar baxday kuwana mabay dhicin ee adigu oo kumaba sugno nusqooyinka qaarkoodna waa xagga marka la eego taas lafdigan astaqbal marka alculamaa marka la yidhaaho waa lafdi caamo noocii horuu noqon ajasu lilmuslimiin iyo ajasu lilculamaai walow ay kala khaasan yihiin oo dee qayb muslimiinta ka mid ayay tahay haddana cumuum weyn baa kuga jiro xukunkeenu soo maray taasi noqonaysa haddaba haddii la raaciyo wasfi soo koobaya oo culimadii haddana qayb ka mid a oo hadhow haddii la ysidhaaha bal dadkaa dabdiya oo tatabuca la heli karo oo la ogaan karo oo lasoo dabdin karo kusoo koobaya hadday noqoto bal markaa waa mas'aladan aynu haynaa tay kuba tacalluqsan tahay iminka halkan wasfigii xaasirkaana waxa weeyaan cibaaradan uu raaciyee kalculamaa'i yowmaidin bifaqr lafdiga faqrina waxaa la yidhaahaa meeshan dee bilaadda islaamka xuduudooda ah iyagiyo gaalo u dhaxaysa had iyo goor dee inta badan waktiyadaa horena dee imakana waa xuduud oo dee ciddii dawlad ahayd ee awood lahayd waa xuduud ay ilaashato sidaa horena iyadoo ciidankii islaamkaaba jiray haddana dadkii mutadawiciinta ahaa ee jihaadoonka ahaa oo dee culimadii waaweyneyd iyo kayrkood bay isugu jiray meelahaas kol horta calalaqal ribaad bay u tegi jireen oo dee nin dil jooga iyo nin inka badanba jooga iyagu wax raatib ay qaataan ma jirto meeshii ma degana ee laakiin si hadhow haddii inta ay joogaan dee dagaal u yimaado ayay u fadhihi jireen oo maxar ribaad bay wada ahaayeen meelihii xuduudda ahaa ee khaasatan layslahaa cadow ayaa kaba imanaya raggaas culimada waaweyna in badani kolkol dee ribaadkay tegayeenoo kolbay dhowr bilood ku maqnaanayeenoo inta ay joogaana cilmigii dadka ay u faa'iideynayeen oo ay u aqriyayeenoo sidee ina mubaarak iyo ibnu wahab iyo amsaashood iyo rag badan oo lahaa iyo dad badan badan oo saalixiintii on iyada ilaahi un mooyaane cid kale aanu ogeyn oo dee magacyadoodiiba aan laynoo soo naqlin say ahaayeen oo meelaha laftiga faqri waa taa marka waxa in dee kolley shuraaxda kalena halkan iskandariye iyo dimyaad iyo sayde iyobay soo dhigtaan macnuhu waxa weeyaan iskandariye iyo dimyaad iyo waa amsila uun iskandariye iyo dimyaad iyo saydadan lubnaan iyo inuhuba dowladda markaas khaasatan bilaada aada la isugu hayay ee had iyo goor weerarka adag kuba haysay ee in badanna diin ahaan ku dagaalamayso dee qudus iyo waxyaalaha uga jeeday nimankii reer ruum bay ahaayeen guud ahaanba iyagaa markaa meelahaas dee bad bay kaba imanayeenoo magaalooyinkaa ku yaalay imika badda oo dhan dee khaasatan baddaa cad waxay ahaayeen meelo ribaad bay ahaayeen meelo dadkaa ciidankee jooga mooye dad badan oo mutadawiciin kolba ay isbedelaan oo yimaadaan oo midba in uu joogo hadhow oo dee iyaguna dagaal u wada diyaara un iyagu iskeenay un cidi aanay keenin cidna aanay waxsiin ahaynba oo dee raggaa waaweyne ay kaba mid yihiin ee culimadii ahaa ayay ahaayeen oo meesha joogi jirta darasuusiya baa ka mid ahayd magaalooyin saasa markaa tafsiirka ay dee halkan magaalooyin kala duwan ku fasireen macnuu waa intii xuduudda ahayd ee intii markaa maxar ribaad ahayd ee intii dagaal looga diyaar noqon jiray ay kaba soo gelgelayeen marka ay dee badda kaba yimaadaan haddaba hadduu yidhaaho ruuxi waxaan u ijaazeeyey ajastu lilculamaa'i bisaqri bal oo ku imaana dee markaa ijaazadu soo fushayna joogay ah boqortii haddii la eego dee wax badan haddana may ahaynoo culimmadu marka la eego magacii culimnimo mudan ay see joogtayna waa wax la koobi karayay oo lasoo tirin kari lahaa saa daraaddeed waxaa meeshii la socdo laftiga caamka ee alculamaa wax soo koobayo qayb ku soo koobayo culimadii kale o dhan baa baxaysa haddaba taa marka ay noqoto wuxuu leeyahay tan iyada xaggii sixada sa tii hore dee iyagoo barhkood ay dhahaan waa saxiix la mid maaha xaggii sixaday u dhowdahay oo dee waaba kan ciyaadno leh maba qabo inay cidi isku khilaafsan tahay xaggan sixadeeda sababtuna waxa weeye wixii waa wax in inkastaba cumuum lafdigu ha aadee wasfigan baa soo koobayoo in gaaru ku soo koobo la ogaan karo la dabdin karo ciddii riwaayadaas dee wax ku warinaysayna layskaba ogaan karo taas bay tahay bal markaasaasi wuxuu leeyahay iyadu waaba ijaaso la aqbalo ayay noqonaysaa aqbalkeedna macnuu ciddii bal matalan haddii nin caalimiba uu idhaaho culimada maanta beledkan joogta sida jabuuti oo kale aan waxu ijaazeeyey maalintaa wixii joogay ijaazada caamka ah yaanu isagii laba kulmin isagii yaanu isba aqoon ijaazada caamkaa waxuu kaga warin karaa bay markaa noqonaysaa oo uu kaga taxamuli karaayo waxbuu kaga warin karaa intaas baa markaa macnuu yahay nasixadu wax kale maaha sixadu waa in lagu warin karo waa in markaa ruuxii taasi wej taxamul intay noqoto kutubtiisa uu ku naqlin karo isna hadhow lagaga sii naqlin karo wuxuu taasba sida uu ku taxamulay ama sanad ugu xidhiidhayba intaa uu ahaa taaba weeyaan oo bal markaas saqri waa mihaal uun dee sida barhkood bay kaba dhacday inuu yidhi adasliman huwa alaa min dalabati lcilmi biqurduba oo kale qurduba cidda joogta waa magaalada haddii andalusaide maanta magaalo macruuf ah aad baan loogu dalxiis tago iyadoo asaartii islaamka ay dee dalxiisnimadaas badan iyo xoolaha badan ay kuba helaan ama waxaa buu yihi ajaltu liman qaraa calaya qabla hada alyowm maanta horta wixii alla wixii isoo maree nin daalib ahaa ee marun dersi iga dhegaystay iyo nin ijaazeeyo kale waana bal umuuraha caynkaasee yar khaaska ah ee wasli xaasiri la socdo acyaantoodii yaynaan garaninbe way ansaxaysaa buu leeyahy ijaazadaasi markaa wuxuu uhi wamaa yacumu waxa caam yeelaya ashkaas aada u badan maca wasfi xasri xasri wasfigii oo dee taasoo maca wasfi xasrin waa koobid wasfigeed maceedna ah oo ujeedadu wasfi xaasirina uu la jira laakiin oo isagii khaas yeelaya cumuumkii wadaalika kalculamaa ay kalculamaai culimadiiba weeye yowmaidin waa maalintaa ijaazadu almawjuudiina yowmaidin maalintaa ijaazadu ay soo fushay ee ruuxani cid wuxuu ijaaseeyey kuba sugnaa istaqri meesha iyadu xuduuddii islaamkaba joogay ama xuduuddii bilaaddii islaamka ku sugnaa taaba weeyaane fa innahu nooca isticmaalkiisu noocan aqrabu mid u dhow weeyey ila aljawaasi oo noocii hore ee ama uu dabariyo ay iyagu jaa-is yidhaaheen ama qolooyin ka horeeya ay jaa-is yidhaaheen kan isagu jawaaska kaa waa uga dhow yahayba cibaaradaasti musalax bay ahaydba oo waa muujaz min imaka halkan sixadii waa u dhow yahay un buuli laakiin muxuu ihi qultu waxaan idh ciraaqi baa leh dee ciyaadun ay sabaqahu ilaa dalika waxa kaa ugaba horeeyo ciyaadun ciyaad baa arrinkaa uga horeeyo qaala wuxuu ihi ciyaad masale waxaan filayaa dee waa nin dikri badan kuleh kutubtan imaam aada u macruufo waxaan filayaa dee aynu wada maqalay oo qaadi shahiire ahaayo oo muslimna sharxay sharxiisna maanta alikmaal walow nin ka horeeyey oo adigu aada isugu dhawaayeen oo isagu duruustii u aqriyayey dee sharaxaan ay isu bedeshay oo looga qoray maaziri kitaabkiisa uu ku saamiyeerayo ikmaalulmuclim baa kiisa laydhaaye laakiin kaas almuclim bifawaa'idi muslim waa maaziri kiisa isaguna waa ikmaalkii dee waa tan ikmaalulikmaalla uu jiro kaa isagu bal waxa weeye ubikiisa oo kale in bal markaa waxa wey imaam nawina aad buu wuxuuga soo naqliyaa sharaxa muslimna u ictimaadsaa maanta kitaabkiisaasna waa madbuuc kitaabkiisa kale mushaariqna waa madbuuce bukhaari iyo muslim iyo abi daud muwada maarif qariibkooda uu kaga hadlay kitaabkan uu aadba magaca weyn ugu yeeshay aadna u shuhuroobee rasuulka ilaahay uu kaga hadlay xuquuqdiisa ashifa bitacriifi xuquuq almustafa waa madbuuc kitaabkan madhabta maalik dadkeeda uu ku taariikheeyo tartiib lmadaarik la yidhaha isaguna waa madbuuc waxaa kale uu leeyahay sheekhu kitaab musطalaxa oo la yidhaaha alilmaac waana ka qawlkiisani ku sugan yahay kitaabku ma weyna ee laakiin intiisa badani anwaacaha kale aad bay ugu yaryiine baabkan imakaan hayno baabka waxaan uga jeedaa taxamulkii oo dhan waa sideediisa qaybood ayuu si basisan ugaga hadlaa oo kitaabkiisa ilmaac jaanibkaas buu tarkiis weyn saaraa waayo umuuraha kale kitaabkiisa ku soo arooray maba badno oo dee saas ma si aha walow ay leeyihin abwaab mufiida ay kuba sugan tahay laakiin anwaacdan aan hayniyo ijaazaadkiiyo wixii ka horreeyey umuurahaas ayuu kollay aad ayuu xooga usii saaraa waana markaa kitaab iska dhexdhexaad ah oo madbacaysan oo dee kollay iska muntashira isaguna waana kitaabka hadalka uu kuba yidhi taas ba weye imaamka horta qaadiciyaad nin reer sabta ah magaaladan dee imakaba sbaynku weli dee iyadoo ku dhex taalo marok uu laakiin sbayn gacantiisa kuba jirta sabta markaa la yidhaaho qultu ciyaadun qaala wuxuu yidhi markaa waxaan idhi ciyaad baa ugu horeeyo qaala ciyaadu wuxuu yidhi lastu ma ihi axsibu haddii axsabu la yidhaahna aqrabu aadbay isugu dhowaan la yidhaho xarakada ee xarafka ugu dambeeya kaba horeeya ayaa isku mid noqon lahayd ficilkuna labada wajba waa labadiisii waje macruufka qur-aanka labadaba la aqriyay lastu ma ihi axsibu mid u malaynaya fida waa noocan aan hayno waa kaa wasfi xaasiri uu laba socdo ee ijaazadu markay kala noqoto iyo kaa isticmaalkiisa ama fida fii sixati da noocan aan hayno sixadiisa waa ansaxayo ikhtilaafan iskhilaaf la iskuba khilaafsan yahay baynahum dhexdooda laakiin waxaynu soo maray ijaazada nafteeda waa in laisku khilaafsanaao casharkii sharako inay dadiidanaayeen oo ilaahayn ijaazaba aanay aqbalin saa uu dee kala soo naqliyey maawardi iyo qaadi xusein iyo shucbo ugu horeeye rag kale abisheekh iyo markaa saasuu deeta leeyahay makaag si kuwaas ay u baxaan oo ciddii ijaazadaba asalkeeda diidanayd dee markaa halkana way diidaysaay kuwa uu saaro ayaa wuxuu ihi waa ikhtilaafa baynahum minman yara waa cidda iyadoo qabta cidda arkaysa ijaazatan ijaazaba sixadeeda waa ijaazada khaaska ah in waxyaalaha laysku khilaafsan yahi aanay kuba sugnayn ee ijaazatu mucayan limucayan oo kale iyo wixii kuba dhowaa ciddii taa sixadeeda qabtay halkan inay isku khilaafsan yihiin sixadiisa u malayn maayo sababtuna waa likownihi noocan ahaanshihiisa munxasiran mid koobnay oo cumuumkii meeshan aad baa loo soo yareeyey cid gaara ayuunbu kuba dhacaya taasi waa noocii hore saddexaad wuxuu yihi markaa war raabicu noocii afraad ee anwaacda ijaazada kaba mide aljahlu jaahilnimo weeye laga jaahil yahay biman ruuxi ujiisa loo ijaaseeyey lahu waa mujaasu lahugiibaa lama garanayo oo waa laga jaahil aw amase maa wixii ujiisa la ijaaseeyey ayaaba laga jaahil yahay oo waxaan la ijaaseeyey mujaasubihigiiba waa shay dee mubhamba ah ama dee taasoo majhuulba ah oo aan la garanahayn wadalika waxaabay tahay taasi waa misaalkiiya waaba sidaa ka an yaquula inuu idhaa weeye ajaztu waan u ijaaseeyey asfalakan waa jamaaco dadka kaba mida asfala waa jamaaco dadka kaba mida asalkuna waa asfalatan ee dee waxa weeyaan wadanka unbaa imaka ha ahaanta aan aqriyaynaan baa dee siima haddaan waqfinaynaba aan ugu joogsan lahayn bacda samaacaati wixii anigu aan maqlay ee riwaayo aanuu lahaa barki taas baa buu yidhi maeg imaka halkan mujaazulahugii iyo mujaazubihigiiba waa majhuul maanta ajaztu asfalatan waa mujaazulahugii oo waa jamaaco dadka ka mida dee jamaacadu iyay tahay cid garanaysaa ma jirto markaa taas waxa weeye amase wuxuu yidhiba bacda samaacaatina waa kutubtii aan maqlay iyo axaadiis iyo riwaayaadka aan u lahaa qayb ka mida buu ihi qaybtiina muu caddayn waxa ay tahay jamaacadiina muu sii sheegin cidda ay tahay markaa mujaazulahugiina waa majhuul mujaazubihigiina waa majhuul taasoo kale weeye nooco waxaa la mida dee labada inuu isu keen raaciye ee saddex suuray masaladu noqonaysaaye iyadoo mujaazulahugu uu majhuul yahay ee mujaazubihiguna uu mucayan yahay waa la xukumuun oo haddii uu idhaaho ajaztu jamaacata min annaasi kitaaba albukhaariyi mujaazubihiga waa mucayan laakiin ciddii loo ijaazaynayay baa majhuul ah waa suuro iyaduna haddii arrintu ay tahay mujaazulahugu uu mucayanba yahay laakiin mujaazubihigii uu majhuulkayayna waa iyaduna lamid waa saddex suuro ay noo soo baxaysa midbuu inoo misaaliyey oo markaa uu yidhaahada masalan ajaztu markaas waxa weeyaan oo imaka uu yidhaaho isagu ajaztu dee lifulanin waa shaksi buu magacaabay bacda samaacaati ama wixii aan maqlay riwaayo anuu lahaa qayb ka midaan hebel u ijaazeeyey isagii waa mucayan oo la garay waaba ruuxa khaaska ah laakiin waxaan u ijaazeeyey muxuu yahay nay weliba bar buu yidhi muu odhan wixii aan maqlay oo dhan oo hadhow la tatabuc ilaa bal wixii uu maqlay ee wuxuu yidhi qayb ka mida qaybtiina wax uu raaciyo oo ku caddaynaya ma jirto markaa taasi waa noocii afraad xukunkiisu waa inoo dambeeya oo markaa wuxuu ihi war waaye kadaa saasoo kale waxaa suurada la mid ah oo macnuhu iyaduna noocan afraaduna jahligu uu kuba sugan yahay ama jahaladu ay ku sugan tahay insama hadduu magacaabo shaksigii mujiiska ahaa kitaaban kitaab uu magacaabo aw shaksan awdana marka iyada wasanka aan aqriyayno ama beydka ku inshaadayno hamsadeeda hamsatu wasri baa loo bedelayaa si wasanku u toosnaado idraaj baa ku sugan dee idraaj hamsadan ah oo kitaaba naw shaksan taas baabay aqrintu noqon haddii la taxqiijiyo kollay wasankii ee waxa weeyaan ma khalal baa ku iman kitaaban kitaab hadduu magacaabo aw shaksan shaksi uu magacaabo walxaal oo mujiskii baa magacaabay walxaal qad tasamaa uu isku magacaabayna ama uu dee ku magacaaban yahay bihi magacaa kitaabkaasi leeyahay ama magacaa shaksigaasi leeyahay siwaahu cid aan isaga ahayn oon kitaabkii aan ahayn oo kitaab kalea magacan la wadaagsan ama shaksi kalea magacan la wadaagsan uma bacdeedna lamaa yastadex aanu caddaadna muraaduhu wixii uu jeeday oo min daaka kitaabka ama shaksiga uu magacaabay uu gaba jeeday aanu caddaan oo dee qariino ama tafsiir kaliya wax kale aanu kuba caddaan fahuwa noocani markaas laa yasixu ma ansaxayo oo iyada bal wuxuu leeyahay haddii imaka ama mujaasulahugii jahaala ay ku sugan tahay ama mujaazubihigii jahaala ay ku sugan tahay ijaazadaasi mid ansaxaysa maaha wax laguma warin karayo oo dariiq taxamul maaha oo dariiq wax lagu wariyo taasi maaha waa ijaazo baadilay noqon ijaaso aan ansaxayn bay noqon bal markaa amtiladiina waa kaa inoo sheego haddii uu bal markaa mujaazulahugu uu majhuul yahay se asfalatan ajastu asfalatan ama mujaazubihigu uu majhuul yahay sida bacda samaacaati dee waa xukumkaas haddii labadooduba ay sanoo kale jahaaladu ugu sugan tahay ama midkood jahaaladu ay ku sugan tahayna waa la xukumunoo ijaasadaasi ma ansaxayso waxaa suuradan la mida baa sheekhu yidhi kitaabkii uu magacaabay laakiin kitaabkan dhowr kitaab oo ninkani riwaayo u wada leeyahay ayaa magacan la yidhaahaa oo magacani ka dhaxeeya wax dee markaa qariino ah oo caddaynaya kitaabkii uu u jeeday kutubtaa dhowr magacan wadalene ma jirto ama shaksi buu magacaabay oo uu yihi hebel baa taasi waa mujaazubigiibay ka hor ahay shaksi buu magacaabay oo wuxuu yihi hebel baan u ijaazeeyey riwaayaadkaygii ama kitaab fulaan magacan uu sheegayna dhowr ruux oo magacaasi ka wada dhexeeyo magacaa wada leh ayaa jira wax qariino ahoo midkood dee khaas yeelayo oo ka soocaya intii kale oo kii loo jeeday inaya caddaynayaane ma jirto suuradaasna waxay la mid tahay in kastaba magacow ha jire jahaaladii bay la mid tahay oo bal matalan suurada hore kitaabka waaba isagoo wuxuu warinayaa imika sunanu abi daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja bayhaqi kutubtaas sunani saciid ibnu mansuur kutubtaasuu riwaayo u wada leeyahay dee mid kastaba sunan baa kutubtaa la yidhaahaa markaasaa wuxuu ku yidhi shaksiba ama ajastu lifulaanin kitaaba sunani buu yidhi in wax kala muu sii raacin sunantii shaksi muu raacin ee kitaabna muu odhan kutuba sunanna muu wada odhan sida iyagii loogu wada rido ee wuxuu ihi kitaabkaa sunanta ayaan hebel u ijaazeeyey wax qariino ah oo la socota oo caddaynaysa sunantaas kii uula jeedayna ma jirto waayo qariinaa kolkol imanayso haddii uu nin imika kuba yidhaahaba ajisrii sunana abi daa-uud oo ku yidhaha ajaztu laka kitaaba sunani ee su-aashu imakayaga jawaabto waa su-aashii oo lasoo celiyey bay noqonaysaa ama iyaday ku binaysan tahay oo markaa kitaabkii la weydiiyey buu noqon oo iyada taa qariinaa jirta ee maanta dhowr kitaaboo sunana waa warinayaa wax qariino oo midkood kii loo jeeday caddaynaysaana ma jirto suurada walow markaa magacow yahay waa noocan dee kale aynoo dhan muhmalkaoo kale ay noqonsa dee anwaa markaynu xagga magacyada gaano nooca muhmalka ay kuba magacaabaan hadda dee axmed la wada yidhaaho oo de axmed iyo axmed iyo axmed markaa xadasana axmed un buu yidhi in hebel muu odhan abu fulaan muu odhan axmed buu ku daayey waxaana dee walow ay umuuraha kale ku kala socnaayeen magacan way wadaagsanayeenoo taa mubham lama yidhaaho mubhamku waa iyo uu yidhaho xadasanaa rajulun ama akhbarana bnu fulaan ee kani muhmal weeyeoo wixii dee sooci lahaa baa laga ihmaaliyey waana nooc inoo dambeeya sidoo kale ay noqotayoo markuu yidhaha kitaaba sunan oonu waxba raacin qariino kala jirin dee wuxuu isu rogaya on waxaan la garanayn majhuulkii unbuu noqonayaa markaas magacahu jire hadduu yidhaha bal masalan sa dee misaalka inoo yaale dee tafsiirkiin aan kuba soo aragnay dee waan iska baydi karnaa waa isla mid u hadduu yidhaha dee ajasta limaxamed ibni khaalidin jibuutiyi ka soo qaad hebel hebel oo dee kaasa reer jabuutiya inuu ijaazeeyey dee meeshiina ay jiraan dhowr nin oo magacaa ay ka wada dhaxayso wixii kale lagu kala garan lahaana meeshii ma jirto qariino kale oo caddaynaysa bal kii uu jeedayna oo lagu garanayaana ma jirto taasoo kalena walow ruuxu magacaabo yahay oo halkaa jahaala aaday jirina magaciisii la hayo iyo nisbadiisii iyo magacii aabihiiba haddana kol haddii dadkii kale wax aan kaga soocnaa aanu jirin wuxuu noqonaya un dee waxaan la aqoon buu isu rogaya oo bal markaas suuradaasna magac haba jire iyaduna waa la mid kol haddaanay qariino caddaynaysaa jirin haddii laakiin qariino caddaynaysa oo wixii loo jeeday aan ku garanaa uu jiro uu ka baxayaayo dee wuxuu noqonayaa ruuxii mucayankaa unbaabuu noqonaya ama kitaabkii mucayankaabuu noqonaya intaasba markaa iyada ijaazada caynkaasi mid ansaxaysa maaha waana macno daahira filaya laqbadan ku laabna wuxu uhi waraabicu nooca afraad ee amwaacdii ijaazadee sagaalkayd kaba midi aljahlu jahli laga jaahil yahay weeye biman shaksi ujiiza lahu wax loo ijaaseeyo mujaazuluhgii baa laga jaahil yahay aw amase maa ujiiza wixii la ijaazeeyey ayaaba la garanahayn cidda uu wuxuu yahay oo waa mujaazulihigii bay jahaala kuba sugan tahay wadaalika ka qowlihi ruux mujiizo qowlkiisiiba weeye uu odhanayey ajastu waan ijaazeeyey asbalatan asbaladu waa bimacnaa jamaaca soo sharxaba u yar qaban doona haddii a laydhaa jamaaco dadka ka midaan u ijaazeeyey bacda samaacaati wixii aan maqlay ama aan riwaayo u lahaa qayb ka mida labadiiba jahaala kuba sugan haddii midkood jahaala ku suganyna waa ta aan sheegnay inay la xukum tahay kadaa waxa saas oo kale ah oo iyaduna tan uun la xukum noqonaysa in sama hadduu magacaabo ninkii mujiizka ahaaye sheekhaba ahaa kitaaban kitaab uu magacaabo waa mujaazulihigii aw sunan baa buu yihi aw shaksan shaksi buu magacaabay waa mujaazulahugii oo kitaabka wuxuu hi ajastu dee ajastu lakaba markaa kitaaba sunani maala ama shaksi buu magacaabay ajastu lifulan buu yihi walxaal qad tasamaa uu isku magacaabay oo bihi ay dee dee bismi kitaabkan magaciisa uu ku magacaaban yahay baa macnuu yahay un kitaabkan magaciisa ama shaksigan magaciisa siwaahu mid aan isaga ahayn oo ama kitaab kale ah ama shaksi kale ah ayaa magacan la wadaagsanaya uma lamaa yatadix aanu caddaan muraaduhu ninkan mujiiska markan uu leeyaha asunan fulan ciddii uu jeeday oo haddii dee su-aal meesha taalay hadal hayne ay taalay oo uusani kuba soo baxo dee hadalkii bay ku xidhantao dhib mala muraadkii qariina lagu gartay ee muraadkiisi aanu caddaan min daaka kaa kitaabka ama ama uu shaksigaa ugaba jeeday fahuwa markaa noocan laa yasixu ma ansaxayo wey wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala ama almusamawna dadkii la magacaabay magacyadoodii iyo magacoodii oo dhan wixii ka soocayay kayrkoodna uu jiro macalbayaani caddayn maceed la caddeeyey oo wixii dadka kale ay kaga soocmayeen inay ugu darsamahayn ama ishtibahaan ugaba imaan ahayn taas waxa weeyaan lagula caddeeyo o la raaciyey falaa yaduru ma dhibayso oo xaggii sixada ijaazada aljahlu jahli ruuxan mujiidkaa xaggiisa ka ahaadee uu ka jaahil yahay bil acyaani dadkaa cayntoodii oonu garanahaynba iyagii aqoon aanu u lahayn watanbagii waxaa habboon yambagiina nusqooyinka way dhaceen barhkood ee asixatu sixo ijaazadaasi ay ansaxdo in jamalahum hadduu jamciyo dadkii caynkaas ahaa isu geeyaba min gayri caddin tiran tirin uu tiriyey la-aanteeda oo isagoon cadadkoodii hubsan oon tirin wa tasafuxin dee waa iyadana eegid iyo hubsasho magacyadoodii uu aada ugu fiirsaday mid mid uu eegay oo kale asalka hore tasafuxna haddii la idhaha tasafaxa alqawma waa dee iطalaca calaa safaxaati wujuuhim wejiyadoodii buu eegay oo iyaga cayntoodii buu hubsaday weeye marka halkan waa magacyadan noo soo gudbiyey isagoo dee aan tirin oo tiradoodii aan hubsan iyadoo dee aanu bal kala garan oonu bal iska eegin oonu mid mid u eegin si bal uu garto ama wixii uu wax ugaba fahmo lahum iyaga tirin uu tiriya ama tasafuxiyadoonu jirin haddii uu magacoodii un adigu ijaazadii unu iska wada jamciyo taas inay ansaxdo suuradan ayuun baaba haboona way ansaxaysaa maxaa laba dambeydna inoogaba sheegayaa wuxuu leeyahay haddii bal ruuxiibaa sheekha ahaa ayaa waxaa loo soo gudbiyey magacyo badan baa loo soo gudbiyey waxa magacyadan loogu soo gudbiyey dee waxbay ku qoran yihiinoo waxay kaba cabiri jireen berigaa hore istidcaa ayay odhan jireen istidcaa waxay ka dhigantay waa dalab la dalbayo sheekhii laga dalbayo ijaazo marka ijaasadu kol afbay noqonayso waaba inuu yimaado weydiista ijaazadii bay noqonaysay kol dee ninka maqan oo waraaq u soo qorta oo idhaaha bal aniga oo barhkood dee isaga iyo awlaaddiisa iyo dadkiibuu ku soo qorayey barhkood dee cid kale ku soo qorayeen ayaabay noqonaysa awqaadda qaarkeed iyadoo dadkii kan qorayba uu joogo ayay sheekhii loo soo gudbinayay magacyo aad iyo aad u badan oo dadkii dalabada ahaaba magacyadoodii lasoo qoraya ninkanna waa nin dee kollay sanad dheer dadkaasaa dee inta badan ijaazaadka lagaba qaadanayo loogu baahnaa dadkii dee ay dadka riwaayo ahaan isugu dhawaayeen waxba lama xiisaynahay markaasaa magacyadii baa loo soo gudbinayo lalahaa sheekhi dadkaas u ijaazee wax weliba culimmada qaarkood ayaa taa cinaayo weynba u lahaayoo dadka saydee sanadkoodna uu xidhiidho bal haddii samaacii la waayey ama samaaciiba uu adkaado iyo qiraa'adii oo dee ay yaraatay taasi haddana bal kutubtii iyo ajdaadii iyo waxyaalahaa jiray dadka aanu sanadkii ka go-in ee bal wuxuun dee iyaduna waa ijaazadii waa nooc sanad oo istisaal ku sugan yahay taa uguba xidhiidho ayay kolkol dee ay qorin jireen dad badan oo kolkol bay odhan jireen istidcaadaad alfiya bimacnaa kun magac buu isa soo qoraya waa dadka qaara dala macruuf siyaasa ma sii aho waayo kutub siyaasa ayaan inaga soo gaadhin nin xifdi badan cilmi badan ayuu ahaayo dahabi iyo nizi iyo qolooyinka ay isku dabaqo ahaayeen ayiyo dee mutaymiya taas hadii yar bay kala waawen yihiin rag weeye oo ay markaa dee dad aqraana asxaabana ahaayeen waxaanu lahaa kollay sabat weyno ama fihraso weyno malaa dhowr mujallad gaadhay oo xataa dahab iyo shecir macruuf uu leeyahay uu lahaa ninka doonaya bal raggaa muslimiinta adduunyo jooga ama dee tegeyba iyo waxay wariyeen in ogaadaa dee waxa weeyaan ha daalacdo fadaalic mucjam albirzali kitaabkaa birzali leeya mucjamka mucjam weyn uu lahaa waxaa ku ururiya dadkii dee sina markaas ha daalacdoo kale taas baa intuu sameeyu dadkaa dalabada ah ama kuwadaa yaryar qoro oo ilaa kun magac iyo gaadhsiiyo ayuu u qadimayay dadkii isagoo dabal markaa sidee aimadaas ama raggaa muslimiinta ay wuxuu ijaazeeyaan dadkiina ay noqdaan iyagoo dee ay helaanba raasmaalkaa weyn oo intaasoo kitaaboo adee loo ijaazeeyo halkaa istidcahiisa sheekhaa looguba ijaazeeyey haddaba bal markaa taasoo kale ay weeyaan waa suuradaas magacyaa loo soo gudbiyey sheekhii magacyadani waxaa ku qoran hebel hebel oo waxaa loo yaqaano oo dee marka ninkii yaqaana arko wax isku darsamaya maaha waa dad la kala garanayo laakiin sheekii loo soo gudbiyey magacyada way dhanyihin mid kasta wixii lagu garan lahaa ee shuhradiisii iyo nasabkiisii iyo wixii waa la socdaaba laakiin isagu caynkoodii ma garanayo dad kama garanayo oo dadka kama garanayo markaa taasoo kale hadduu bal markaasin dee isagii meeshii jahaala way jirtaayo isagii dadkan ma yaqaano laakiin sidooda kale dee la mid maaha kuwa aan la kala garanayne dad kaloo isku magaciina isku qaldamayaan maaha waa dad ka soocan oo markaa ninkii garanaya uu garanayo ee sheekun baan cayntoodii garanayn maxaa hadduu dadka caynkaasa intuu waraaqdii u qaato kuwoos qoro dadkaas waanu wada ijaazeeyey kutubtaasaan u ijaazeeyey maxay arrini noqon wuxuu leeyahay taas oo kale jaariga caynkaas oo cayntooda sheekhu ka jaariya dhib ma laha oo waxay uga nadiir dhigaan ee dersigaba samaaci dad badan baa xaadiraya dadkaa in buu ka yaqaanaa intooda badan magacooda ma garanayo dersigiunbay yimaadeen cayntoodii ma garanayo bar baanu wejigoodaba garanayn dee dadku markaa ay badan yihiin oo kale oo magacoodii wax haddana waa taa ay ansaxayso ninkan magaciisii ma garanayo nisbadiisii ma garanayo wuxuu yay ma yaqaan casharkiisii waa ku dul aqriyay ama iyagoo lagu dul aqriyayuu fadhiyey ama waaba isagii baaba dhegey uu dhegaysanayey sidaasay ku kala tegeen dee hadhow waa kasidaa kaga warinaya garasho la-aantaasna maqalka uu ka maqlayo shardi umay ahayn inuu garanayo dadka xaggii ijaazadiina shardi ma aha sheekhu inuu ninkan yaqaano uu ijaazaynayo adigu shardi ma aha ninkan uu wuxuu ijaazaynayo inuu yaqaano cayntiis ee kol haddii aanuu labsi jirin xaggan kale magacii oo hadhow marka dee waraaqdii la qaatay la doono in wax lagu wariyo nin kasta samaaciisii ama ijaazadiisii bay noqonaysaa dadkii aanay isku jirin oo laba iyo de ay ishtibaah ka imanaya aanay jirin ama wax ka badan iyada taas jahligiisu waxba ma yeele way ansaxaysaa intaas buu sheekhu inoo dhigtay haddii waxaa kaloo uu raaciyey waraaqdii baaba loo soo gudbiyey magacyadii muu tirin inta ayiin tiradii muu hubsan ma eegin oo magac magac isugu muu taagin markii waraaq loo soo gudbiyey unbuu raaciyey ijaazadii iyagoo duuduuban buu markaa u ijaaseeyey taas oo kale iyaduna de waxa wey dhib ma laha ijaazadu waa anfaxaysaa jahaalana tan laguma tirinayo walow isagoo aanu garanahayn wixii intaasba wey oo wuxuu ihi markaa amal musamawna dadkii la magacaabay eeg magacyadoodii baa la sheegay macalbayaani weliba caddayn maceed oo iyaday la jirto caddayn la caddeeyo mid kasta nisbadiisii iyo shuhradiisii iyo wixii oo aanu markaa dadkii kale ku darsanahayn mid kasta goonidiisii saa loogu garanayo laakiin sheeki aanu dee macrifo malow falaa yaduru ma dhibayo markaa taas oo kale ijaazada sixadeeda aljahlu jaari min almujiizi weeye ruuxan wax ijaazaynaya xaggiisa ka ahaatay oo bil acyaani iyaga cayntooda aanu garanayn magacyadooda wataa ay u muuqadaane acyaantooda uu ka jaahir yahay taas oo tan badan markaa waxaa habboonna marka asixatu sixa ijaazadii ay ansaxdo in jamalahum jamala shay macnaa uu jamciye wey haddii jamal alxisaaba la yidhaha dee uu isu geeyo jumladeediibuu sheegay bay ahayd haddaba hadduu duuduubo uuna uu ku jamciyo ijaazadii dadka caynkaasa min gayri cadin tirin uu tiriyey inta ay tahay oo cadadkooda garanayo uu leeyahy soddon baan u ijaazeeye labaatan baan u ijaazeeye aanay jirinoo tiradan ba aanu garanahayn watasafuxin eegid iyo dee rogrogid iyo hobsasho mid mid uu hubsaday lahum iyagii taas aanay jirin oo iyadoo taasi aanay jirin ijaazadaasi waa ansaxaysa والخامس اشكل شرحduna wayna ogan doontaan ama de wixii شharxa haysataan ee kani ugu horeeyo والخامس التacليq في الإجاaزة بman يشhaaءha الذي أجاaزه والخامس نooعa شhanaadi التacليq تacliiqii weeye la caliqayey ama laqay shardi iyo lagu xidhayey ama wax kaleba lagu xidhayay في الإجاaزaةi إجاaزadii oo إجاaزadii maaha hebelow waan kuu ijaaزeeye ama dadkaasaan waxuu ijaaزeeye waa ijaazo shardi ama wax kale lagu xidhayo wax kale ayaaba lagu qayday ama laguma xidhay altacliiqu fi lijaazati marka iyadaa suurooyin yeelan ama laba suuraba aan eegnaba taasi marka wa tacliiqu taasi oo waa yakunu wuxuu ahaanayaa markaa tacliiqaasi ima ama dee waxa weeyaan dee atacliiqu biman shaksi lagu tali la tacliiqiijiyo mashii'adii ama shar yashaaquha ijaazadaa doonaya waxa weeyaan oo takunu waxay ahaan biman shaksi waa tacliiqii ijaazadu si u dhacayo yashaaquhaa ijaazadii doonaya macnaa ijaazadaas tacliiqeedii alladii kii ajaazahu isaga ijaazeeyey ee sheekhan ahaa macnaa waxa weeyaan ciddii ijaazadaa doonaysay ijaazadii bal markaa ijaazadiisaasi ay noqoto midtaa ku tacliiqsan oo walkhaamisi kii shanaad atacliiqu tacliiqii weeye fi lijaazati fi lijaazati haddii halka nusqooyin ay dhaceen kale dhib saasa may lahayn ijaazadii la tacliiqiyo macnaa ujeedadii ijaazadii waa ijaazo mucallaqaa shardi oo waxa weeyaan ayaa lagu tacliiqinaya shardigii sidii loogu tacliiqinayana waaba tanoo ima an yakuuna inuu yahay tacliiqaasi biman yashaauhaa biman shaks yashaaquhaa ijaazada doonaya kaas waxa weeyaan kaa isagu doonaya inuu noqdo alladii kii kii ajaaza uu sheekhu u ijaazeeyey oo macnaa midi waxa weeyaanu waa iyadoo ruux mubhama mashii'adii iyo doonitaankii ijaazadii lagu xidhayoo ciddan wax loo ijaazaynayaaba uu noqdo ruuxii isagu ijaazadaa doonayey ee isagu doono oo bal matalan waa isagoo sheekhaba yidhaaha markaasba waxa weeyaan dee ajaztu liman shaaa ama man shaaa an ujiiza lahu faqad ajaztu lahu ninkii doone ayaanu ijaazeeyey markaa ijaazadii maxay ku xidhan tahay horta ruux doonitaankii ruuxii markaa doonitaankiisa ay ku xidhnaydna waa ruuxa aan laba garanaynay mubhamkaa hadduu yidhaaho dee waxa weeyaan ajaztu laka in shita oo kale ruux mucayana ijaa mashiicadiisii kuma xidhanto taasi waa suuro aada u dhow laakiin marka uu yidhaaho ajaztu niman shaa ciddii doontun baan wuxuu ijaazeeyey ijaazadan maanta waxay ku xidhan tahay mashiico horta waa halkan tacliiqi weliba mashiicadaasna waa ruux mubhama oo waa kan loo ijaazaynayo mubhama mujaazulahumi oo mubhama mashiicadii iyo doonitaankii bay ku xidhan tahay taasi iyadu waa suuro aw kayruhu aw amase yashaauha uu doonayo kayruhu kayrkii uu doonayo ijaazada mucayanan xaalu yahay kayrkaasi mid la cayinay oo tanna waa suuro labaadoo barhkoodna ay sameeyeenoo tii hore aada muddo xaggii jahaaladii kuma sugnaayee intishaarkii ku sugnaa in yar kaba koobanoo waa isagoo yidhaahaa man shaaa fulaanun an ujiisahu faqad ajaztu lahu amase ajaztu liman yashaau fulaan hebel ninka uu doono ninkii hebel doono ayaan wuxuu ijaazayey dee markaa ijaazadii mid mudlaqa maaha oo uu iska sii daayey uuna ciddii wuxuu ijaazeeyey ee ruux kale mashii'adii buu ku xidhay markaa ruuxaasi ciddii uu doono in loo ijaazeeyo ayaa loo ijaazayey isagoo kii baa la eegayo hadduu doono dee hebel in loo ijaazeeyo markaa isagay noqon waa ninkii uu jeclaysta hebel ama uu doono kaas ayuun baaba ijaazada niimaka waxa weeye ayaa mudanaya oo markaa maanta ijaazadu waxay ku xidhan tahay shaksi kaloon ahayn kan wax loo ijaazaynayo oo laakiin mucayan ah oo la magacaabay iraadadii iyo doonitaankii bay ku xidhan tahay taasna waa suuro un oo taa hore waxay ahayd ninkii isagu doonayay inuu aniga aan markaa wuxuu ijaazeeyaba waan u ijaazeeyey tan dama maxay tahay hebel waa ruuxu magacaabay ninkii uu doono isagu doono ayaan wuxuu ijaazeeyey taas bay too ruux kale ayaa lagu xidhay oon hadda kii ijaazada qaadadayay ahayn mashii'adii oo mucayana taa horena kan ijaazada qaadanaya ama ijaazada doon ijaasulahogii ayay hadduu isagu doonaya mashii'adiisi ku xidhantahay laakiin maaha ruux mucayana waa kaa mubhamkaa jahaalo badan ay ku sugan iyo intishaar badan uu ku sugan yahay bal taasba weeye maka marka wuxu uhi wal uulaata hore waa biman yashaau haadaas akaru mid ka badan weeye jahlan xagga jahliga oo tan dee waaba shaksi keliya la magacaabay shaksigaasi ciddu doono ayay noqonaysaa kaa horena waa ninkii doonaba ninkii doona ninkii doona inuu wax iga wariyo ama aan u ijaazeeyo marka waa dad aada u badan oo markaa xagga jahliga ka hore ayaa u badan oo tan kale way soo koobantao shaksi mucayan ay kuma kooban tahayba waa ajaaza haddaba waxa baneeyey alkulla dhammaan labada suurada waxa baneeyey macan xalayin iyagoo wada jira labada suurada abu yaclى ninkaa abu yacla la yidhaaho alimaam alxambaliyu isagu imaamka ahaa xagga madhab ahaana isagu xambaliyu lmadhab ahaa waa imaam aada u macruufa abu yacla ama qaadi abu yaclana waa la yidhaahaa magaciisa moxamed ibn اxusein baa la yidhaha ibn farana waa ku suuroobo kolkol bay yidhaahaan abu yacla ibn fara ay yidhaahaan madhabtan xanaabiladana haddii ay alqaadi idlaaqaan kutubta ibnu taymiyana qaadiga mudlaqee ku yimaada waa isagee alqaadi keliya la yidhaaho waa ninka uu ku dhaco oo dee baqdaad meelo kaba mida iyo adigu dhulbuu markaas qaadi kaba ahaa waana nin isaguna culimadaa badnaynu shalaya soo haynay ayuunba isku waqtiya ahaayeeno abutayib abari iyo maawardi iyo raggii lahaa ama qaadi xusein iyo waa isku waqti uun iyo dee in yaroo ragkaa in yarka yar da geeri yar dambeeye abuxaafa shiraas iyo raggaasi waa bes ku wada dhow dhow beledna keliya wada joogay oo waa reer baqdaad buu ahaayo afar boqol iyo sideed iyo kontonkii jiradu dhintay kutub aada u badan oo xagga madhabtaana waa leeyahy ama usuul fiqi ha noqoto ama fiqi haba noqoto dee kitaabkan oo kamaawardi oo isku waqti ahaayeen isku mid un ayiin ama aada ay isu shabahayaan oo isna axkaam suldaaniyaana waa leeyahy adigu waa nin saasa abu yacla waa nin aada adigu macruuf ah oo kolley dee waxa weeyaan adigu martaba sare culimadii waqtigiisii si guud ku lahaa haddaba bal markaa abu yacla abu yaclaha alimaam alxambali maca bni cumruusin ama camruusin isagoo uu la jiro weliba ibnu cumruus ama camruus ninkaa la yidhaah waa abulfadli moxamed ibni cubaydillahi ibni camruus ama cumruus labadaba magacooduna sharaxuu idinku sugan yahayba waana nin isaguna waqtigiisii ayimadii maalikiyada ah ama baqdaad marka ay noqotona fatwadii reer maalikiya ama maalikiyadu isaga ay markaa joogay qimadeedii ama ciddii aan loo dhaafi karin waqtigiisii raggana lada un ama la waqti un weeye lama magaalo weeye oo afar boqol iyo labayo kontonka hijirada ayuu dhintay oo waana reer baqdaad isaguba ibnu cumruus ayaaba la yidhaha ama abulfadli moxamed ibnu cubaydillaah bal labadaasi way baneeyeen labada suuraba waqaala waxay yidhaaheen daahirka hadalkuna waa inay iyagu istidlaalkan leeyihiin ama ay cibaaradan leeyihiin laakiin sharaxa sida xataa uu kuma odhanayo hadalka ibnu salaaxna taasi kumay sugnayne oo bal markaa sharaxa uu kaba cabirayo isagu waa dee inaanay hadalkii lahayna ciddii bal doonaysay hadalkoodan inay u yeesho weji ama ay xujo u yeesho ayaa cibaaradan ama tan ku tawjiihiso imika waa tawjiih cid kale xaggood kaba timi walow daahirka alfiyada uu yahay inay iyagu cibaaradan lahaayeen oo hadalkan ay leeyihiin bal dee sharxiisaaba taas adugu bal markaa arrintu ay tahay oo waa ciddii bal hadalkooda tawjiihinaysay wixii ay yidhaaheen oo qaala waxay yidhaaheen yanjali waa muuqanayaa taydmayaa weeye oo wuu suulayaa aljahlu jahligii waa suulayaa meesha jahaaladii kuba sugnayd id waqti yashaa uhaa bal ama shaksigon dee aan isagu ka baxsan kii loo ijaazaynayay ama ka loo ijaazaynaya marka uu doono ayaa jahaaladii meeshii ay kaba baxaysaa laakiin sheekhu wuxuu yihi wadaahiru laakiin qowlka daahirkii waxa weeye butlaanuhaa noocan baatilnimadiisa uu baatiliyo uu burayo abtaa waxaana ku fatwooday bidaaka butlaankaa waxa ku fatwooday daahiru daahir ayaa ku fatwooday daahirna shalaytaynu soo maray waanan ka soo hadlay tarjamadiisa iba macruufa weeyaano waa ninkii uu markii hore lahaa shalayto wajaaza lilmawjuudi cinda dabari dabarigii weeye aan nidhi waa abuطayib dabari magaciisana daahir ibnu cabdillaahi ibnu daahir baa la ydhaah waa kan magaciisiibuu maanta soo dhigtay dee taasta horena dabari nisbadiisii bay ahayd e waxaana uu ku wada shuhuroobay magaca aad abuطayib dabari ayaaba uu kuba shuhuroobay waanan ka soo hadalay sheekaas bal dee waxyaalihii kale ee uu kulansadee bal khasaa'isayeen markaa taas waan iskaba soo hadalay shalayto daahir baa taas waayo waxa weydiiyey khadiib ayaa masalada weydiiyey markaasaa wuxuu ku fatwooday jahaaladan daraaddeed inaan saa wax lagu warin karin ijaaso saxiixana aanay ahayn bal markaa in qolooyin isticmaalo buu sheekhu inoo sheegi doonaayo horta intaanan sii wadin abyaadda maxay tahay imanka halkan waxaan de waa suurooyin badan oo dee yar tawasuci iyo ay aada culimmadii isagaba badsadeen baa umuurahan badan keenay waxaa mudnayd uun in ijaazadii lagu daayo ijaazada dee mucayan ama wax mucayana la ijaazaynayo oo cid mucayanana loo ijaazaynayo ama bal haddii taa lasoo raaco marka dee kii cidda loo ijaazaynaya ay mucayanka tahay dee mid caamo oo ruuxan marwiyaadkiisa wax la dabdin karo masnuucaadkiisi iyo marwiyaadkiisii bal taasba loo ijaazeeyo iyada markay taa noqoto dee inta badan ruux mucayanana loo ijaazaynayo inta badan ruuxan de waxa la keenaysayba ama aqoonta uu leeyahay dalabkiisa cilmiga lagu yaqaaniyo waxyaalahaasaa keenaysay cidda ijaazadaa la imanaysa hadiyo goor dad culamaa ayayba ahaayeenoo taas kolkol baa dee bal markaasoo waan arki doonaa warawaanan de insha allahu tacaala kitaabka kol waan joojin doonaaye haddii ala yidhaha haddii didba inooguba bilaabmo dee iyadoona inaga dheereen markaa taasoo casharada hore uu noqon doono markay ijaazadu dhammaanayso shardiga ay culimada qaarkood u shardiyeenba marka haddii shardigaa la eego umuuro badan oo waxaani meeshay kaba baxayaan dee ijaazaad inta badan barkood ha isticmaaleen intoodii badnaydba ay diidan yihin weeyaanoo waa suuro kollay tawasuc badan oo kayru mardi uu kaba dhacay marka maxay tani halkan tani ah ijaazadii markaa leeyahay hebel baan u ijaazeeye ama dadkaasaan u ijaazeeye waa caadi waa ijaazadaa mudlaqa ah oo wax ku qaydani ma jirto ee ijaazadii haddii shardi lagula xidho oo shardigaas ka mashiico oo kale ama kan isagu ijaazada doonaya mashiicadii ha noqoto ama haba noqoto shaksi kale waa suurada aan hayno oo bal wuxuu leeyahy waa noocii shanaadna oo bal masalan hadduu yidhaaho ajaztu liman shaaa ninkii doono un baan u ijaazeeyey imanka ijaazadii muu odhan daya ajaztu lifulan wa fulan niman shaa horta dadkani waa dad aada u fara badan baa meeshii imanayo cid ay yihiin lama garanayo oo halkaa jahli baa jira gees kalena mashiicadiisii waa hadduu isagu doono un ayuu kuba qayday oo waa haddii shardigan baa kuba xidhan noocaas waa mid suuro kale ayuu sheegayoo waa iyadoo ruux kaloo kaba baxsankii wax loo ijaazaynayay mashiicadii lagu xidho oo la yidhaha ajaztu liman yashaau fulan hebel ninkii uu doono ayuu baaba wuxuu ijaazayo markaay noqoto ruuxaas uu magacaabay haddii aanu magacaabin oo kaa jahaala ay ku sugantay iyadoo wax baadila iyaduba noqon oo suuraday raggani banaynayaan maaha ruuxaas baa la eegi bal cidda uu jeclaysto in ninkaa hebel ijaazadiisii ay qaadataan dee hadalkiisina waa kan ku tacliiqiya hadduu isagu markaa iraadeeyuu doono ruuxaasi ruux loo ijaazeeyey oo ninkii hore wuxuu ijaazeeyey ayuu noqonaya bal suurooyinkaaba weeye markaa dee waa kan abutayib adabari wuxuu ku fatwooday jahaalada badinay jirta daraaddeed inay ijaazo baadilaa tahay oon wax lagu warin karin dee kollayna laba sheekh buu inooga soo naqliyey oo iyagu labada suuraba iska baneeyey waxay hadalkooda ku tawjiihiyeen waxa weeye walow jahaale ay jirto intishaar badani jiro haddana dee marka aynu helo cid doonaysa cid doonaysa marka la helo ciddii doonaysay markaasee laydhaa dee cid doonaysa meesha ay timaado jahaaladii meesha jirtay way baxaysaayo dad mucayanaa soo baxaya waa dadkan ijaazadii doonaya inay qaataanoo suumidaa la doono ee shardigii la helo ayaa jahaaladii meesha jirtay ay ku suulaysaa markaa kol hadday taa tahay la mid maaha suuradii horeynu soo maray ee jamaaca dadka ka midaan u ijaazeeyey kuwaa lamaba garanayo si lagu gartaa ma jirto ee laakiin tan markaa doomidii la helo ciddii doonaysay jahaaladii meesha jirtay baa meeshii ka suulaysa ka baxaysa dad la garanayay noqon markaa dadkaasana ijaazadii qaadanaya bal suuradaasay yidhaaheen oo ay ugu tawjiihiyeen oo marka way ansaxaysaa bay yidhaheen de laakiin waa taa faqiha macruufkaa uu isagu taa ku fatwooday bal intaas weeye abiyaadan oo wuxuu ihi walkhaamisu qowlka shanaadi ama nooca shanaadi atacliiqu tacliiq weeye fi lijaazati ijaazadii shardi lagu tacliiqiyo kollayna waxii shardi laga xidho kale ee jahaala kaba timaado dee waxaaba dee isa u ansaxayaaba dee awqaada qaarkeed ama ibdaal waa ku iman karaa ama waaba iskaba badan yahi wax buriyaa inuu kuba yimaado haddaba taa ijaazada lagu tacliiqiyey me tacliiqu uu kuba yimi ayaa dee laba suuro ayuu imaka uba yeelayoo marka watacliiqu fi lijaazati ima an yakuuna inuu noqdo biman yashaauhaa ruuxa doonaya ijaazada isagu doonaya uu noqdo alladii kii ballaqada mayareeto alladii kii ajaazahu sheekha nujiisku ijaaseeyo macnaa midi waxa weeye iyadoo kan isagu doonaya ijaazadaa doonay uu yahayba kan sheekhu u ijaazeeyey oo uu yidhaahoba dee ajaztu liman yuriidu an ujiza markaas dee waxa weye lahu ama se ajaztu ama dee man shaa an ujiza lahu faqad ajaztu lahu ama u yidhaha ajaztu liman shaaba taas aw ama se hayruhu oo ama an yakuuna inuu noqdo oo de waxa weeyaan kaas isagu biman yashaauha waa de ijaazada kan laguba xidhay ruuxuu doonayo ijaazadii hayruhu isaga kayrkii oo macnaa ruux kale ayaa mashii'adiisii lagu xidhayaa ijaazo dad kale loo ijaazeeyo haddamaha taa hore waxay ahayd ruuxan isagu ijaazada la siinayo ayaa doonidiisa lagu qayday iyadoo weliba ruuxii aanu magacawnayn oo jahaalo badan ay kuba sugan tahay kan kalena waa ruux mucayan mucayanan xaliya kayrkaas ruux mucayan oo la magacaabay ayaa doonitaankiisa ay ku xidhan tahay ijaazo dad kale loo ijaazeeyo oo ninkii hebel doone inaan u ijaazeeyo waan u ijaazeeyey buu yihi markaa ruuxan imaka magacaabani ka ijaazada qaadanaya maaha ka ijaazada wax ku warinaya maaha ee waa ciddii laakiin uu jeclaysta isagaa uu doono walulaata hore agaru mid ka badan weeye jaalabka dambe oo sababta waxa weeyaan dee marka la yidhaha ajaztu liman shaa cid alla ciddan doonayse mashiia dee waa waa dad fara badan bay noqon lama garanayo laakiin tan markaan eegno ee la yidhaha hebel wuxuu doonay ajaztu liman shaaa fulanun ee ninkan keliya mashii'adii bay ku xidhan taa horano dad badan bay mashii'adood ku xidhnaanaysaa tanse waa ninkan keliya mashii'adiisay ku xidhan tahay oo dee ciddii uu markaa yidhaha waan doonaya ama ciddii uu yidhaha kaa hebel baan doonayaa inuu ijaasadaa qaata khalaas waa dad ideyn kooban bay noqonba oo tanaa ka jahalo yarta dambaa ka jahalo yarta hore marka wuxu uhi waajaasa waxa baneeyey alkula labada suuraba macan xalay iyagoo wada jira abu yacla alimaam alxambali abu yacla imaamka la yidhaaho ee isagu ninkaa xambaliga ahaa dee dadkaa waktigaasna kol kolla fitno tacasubaaba jirtay haddana dad isooda qiimeeye isqadariyeen umuuraha ee maxaasintiisa laguma tiriye ay soo naqliyaan xataa kutubta dee waxa weeyaan dee waa muswadatu aali taymiya kitaabka dee usuul fiqiga reer taymiya iska daba galeen waa ibnu taymiyaha macruufka shaekhulislaam iyo aabihii awogi iyo way iska wada daba galeen waa kitaab ah madbuucana muswadatu markaas oo la yidhaho de altaymiya iyagaa wada leh midna waxbuu ku leeyahay oo kale ayaa kolkay qiso ay kuma soo naqliyaan oo nin baa u yimi abu yacla oo wuxuu yihi waxaan doonayaa fiqiga inaan kaa aqrisood io aqrido deegaankaagu halkee buu yidhi o de adaan dadkii kaa soo doorku yihi oo deegaan buu u sheegay marka uu isaguna garanayo oo de malaha jilaasha kale ciraaq iyo iraan iyo inahaas jilaashoodaasuun ahayd ayuu u sheegay oo yidhi halkaasaa deegaanku yidhi tu yihi taasi e nin fidnadoonu baa tahay fidnun bay doonaysa marka leedi aniga adii timaadedi fiqi baan ka aqrisanaya fiqa xanaabila waayo meeshaasi wada shaaficiye buu yidhi haddaad markaa anigu aan ku aqriyo ma noqoto de waa inaad muranin ku jirtaan dadkii ay sooda haysataan oo khilaafuno markaa ama cid adiga wax kaa faa'idaysatay ma helaysid ama khilaaf kale dadkii gelinaysaa intuu soo kaxeeyo yihi taasi maaha caqli intuu soo kaxeeyo abu isxaaqa shiraasi u keenay oo ninkan u aqri cilmigo dee wuxu uhi waa kaa sheekhaas u tag waayo wuxuu leeyay dadkii mandiqadaada ahaa waa calaqal si ay u dhowrayeen taas iyo waxyaalaha dee muran iyo khilaaf kala yimaada arrinkooda hadda qimada ahaa ama aimada awaaweyn oo kale waa arrin si ay kaba soo naqliyaan haddana abi yacla imaam alxambali maca bni camrusin isaguna waa nin dee aad magaciisa sheegna xag hoosan inogula sugaya labaduna wataan taariikhdoodii sheegay waqaala waxay yidhahdeen cibaarada waxaan leenahay iyagu ma laha laakiin waa tawjiih hadalkooda iyo ciddii doontay bar inay xujo u yeesho hadalkooda iyo wax daliilo oo kale ay u yeesho lagu aqbali karo hadalkii ay laba yimaadeen ibnusalaxna waa si kuwa tawjiihiyey eebalawa taas waqaala waxay yidhaaheen yanjari waa muuqanaya faymayaa weeye aljahlu ina jahli baa meeshii ku sugnaa cid waxaan doonaysa ma garanayne laakiin jahaaladii waxay suulaysaa id wakti yashaaha ama shaksiga dee kayrkee mucayankii uu doono ama kaa kale doonaya ijaaza inuu wax ka wariyaa uu doono ayaa ciddii dee doonaysa inoo soo bixi ciddaasaa ijaazadii qaadan ciddaasaa wax ku warino markaa jahaaladii way suulaysaaba wey wadaahiru laakiin qowlka daahirkii fudlaanuha noocani inuu baatil yahayba waya ay burayso aftaa waxaana ku fatwooday bidaaka butlaankeeda waxaa ku fatwooday manaa bih daahiru imaamka abuayibe markaa dabri ama daahir ibn cabdillahi ibn daahir baa ku fatwooday qoltu wuxuu yihi ciraaqi baa leh wajadtu waxaan helay inay ibna abi khaysama markaa khaysamati waxaan wasanka daraaddeed baan tada uka sarfinaya ama dee ismiga u sarfinaya anuu aqriyaye waa dee ibnu abi khaysama ama ibnu abi khaysamata ninka imaamka macruufkae ibnu abi khaysama la idhaaho magaciisa axmed baa la yidhaah abihiina waa imaamkii macruufka ahaa abu khaysama zuhayr ibnu xarb muslim aad wuxuugaba warinaya la yidhaha kun xadiis wax ka badan buu kaba wariyey waa abu khaysama zuhayr ibnu xarb ayaa dhalay kitaab taariikhoo weyno aada u fawaa'id badanana waa leeyahy lakiin kitaabkiisa horta dee maan maqalla in la madbaceeyo xataa in la hayana waruma haye de ibnu صلاح iyo naw iyo kutubtooda waxay kaba cabiraan markay halka dambe taariikhda sheegayaan ma aksara fawaa'idahu oo kale fawaa'idiisu aad bay uga badan tahay haddaba ninka axmed ibn abi khaysama la yidhaaho ayaa isagu waxaan helay oo ajaaza ijaazeeyey ka haaniyati ma huwa ka haaniyati suuradan labaad oo ah aw غayruhu wax u eg ama lamida ijaazeeyey taa labaad ee almubhamati mubhamka ahayd oo ah waxa weeye de waa ajaztu liman shaءa fulantaas wax iyaga shabahaya ama lamida isagoo ijaazeeyey baan arkayba oo waxa weya xagga hoose ayuu inooguba dhigaya sharaxa ayay kuba sugan tahay waa xaafid hore mutaqadima magaciisina waa inooga dhameeyey in yaxya ibnu maciin iyo saaxibkiisiiba kaba cabiriya saaxiba taarikh marka wuxuu leeyahy waa ijaaze isagoo la arkay oo uu isaga uu markaa xaggiisa kasoo fushay ayay cibaarada ahayd qad ajastu liabi sakariya yaxya bni abi yaxya bni maslama an yarwiya cani ma axaba waa wixii uu doono min kitaabi taarikhi aladii samicahu mini abu moxamed alqasim bn aswaq moxamed ibn cabdi abacla kama samicahu mini lakiin cibaarada dambe weye waadintu lahu fi dalika waliman axaba min asxaabi isagaan u fasaxay iyo ciddii uu jeclaado ee asxaabtiisa kamida fain axaba an takuna ijaazatu liaxadi bacda hada hadduu jeclaado weliba ninkaasi uu doorto inay ijaazadu axad kalo inay u sugnaato lahu dalika bkitaabi hada wakatab axmed wixii qore ku tawqiiciisna waa taas bal markaa wuxuu leeyahay hadal dee ijaazadan mubhamadae khaasatan si ahayd aw gayruhu mucayanantaas ku dhow ama lamida ayaaban helay ninkaa hore mutaqadimkae xaafidkae macruufka ahaa isagoo isticmaalo ragga qaar baaba isticmaalay taasba weeye marka wuxuu hi qultu waxaa hi wajadtu waxaan helay ibn abi khaysama oo ajaaza ijaazeeyey cidbu wuxuu ijaamaha uu baneeyo suradaasi way banaantay inuu yidhi ee waa ijaaze kasoo fusho ajaaza ijaazeeyey oo cid wuxuu ijaazeeyey ka haaniyati maa huwa ka haaniyati sida suurada labaad ee ah aw gayruhu mucayanan wax adigu la mid ah almubhamati taa labaad ee mubhamka ay ijaazeeye wey wain yaqul hadduu yidhaaho bal taas oo iyada baydku xaggaa hore uu ku xidhan yahay oo haddii abutayib idabari uu ku fatwooday inay baatiltay si ugu fatwooday khatiib albaqdaadi ugu fatwooday markuu su-aasha weydiiyey qolooyinkaa kalena ay labadaas imaamna ay baneeyeen imaamkan kalena wax ku dhow buu ku camal falay ama laba mida ayuu isagu ijaaze ahaan u bixiyeyba wain yaqul hadduu yidhaaho man shaaa ruuxii doona yarwi an yarwiya inuu wariyo ee waxa weeye ajastu lahu de markaa waanu ijaazeeyey qarubakani waa dhowaanayaayo xaggii sixadii waayo waa dad kooban oo dee inta badanna tacliiq dhabakani ma aha markaa xaggii sixadii buu uba dhowaanayaa wanaxwahu wakataba waa qoray naxwahu ka naxwigii man shaaa yarwidan wax la mid ah ama shabahaya alazdiyu markaan wasanka aqrayna alazdi baan leenahay abulfatx alazdi ninkaa la yidhaaho waa nin isaguna hore oo kitaab weyn adiga qarniga afraad raggiisii o raggan waa ka horeeyey walow ibnu abi khaysamahan uu ka dambeeyey abulfatح اlazdi ayuu aad iyo aad ugu mashhuur yahay maxamed ibn xusein isna waa la yidhaahaa kolle kitaab weyn oo xaggan marka la eego dadka dacafada u leeyahay laakiin waxay kolkol ku tiriyaan inuu isaga dee mu'aakhadaad badani kitaabkaa jiro kolkol dee dad aanu isagu cid kale daciifin uu daciifiyo in badan xaafid ibnu xajar dadkaa ama rag bukhaariba kuwa sugan ha noqoda muqadimadiisa falxubaari oo kale iyo kutubtiisan marmarkaa ay qabanayaan dee nin ay leeyihin isagun uu daciifiyo ama ay